sidii aad idaacaddeenna saaki ku maqlayseenba maleeshiya la sheegay inay ka tirsan yihiin kuwii taabacsanaa ururka daacish ee dhowaan kula dagaalamay ciidamada puntland agagaarka magaalada qandale ee gobolka bari ayaa sagaal raga kala degay gaari ay waddada u galeen oo ka yimid qandala kuna sii jeeday magaalada boosaaso ragga gaariga lagala degay ayaa waxaa ku jiray dhowr ka tirsan ciidamada puntland haddaba wararkii ugu dambeeyey ee arrintan ayuu maxamed cabdi xasan ka waraystay waryaheenna faadumo yaasiin jaamac oo ku sugan magaalada boosaaso wuxuuna ugu horreyn wax ka weydiiyey ganacsade lagu magacaabo burhaan ilka dhagax oo duhuradii maanta dhaawac culus lagu geystay magaalada sandheere aad ayaa umahadsan tahay dablay hubaysan ayaa maanta duhurnimadii waxa ay rasaas la dhaceen ganacsade lagu magacaabo burhaan ilka dhagax xilli uu ka soo rawaxay meheradiisa ganacsi sida ay v o a u sheegeen goobjoogayaal ganacsadaha ayaa dhaawiciisii iminka waxaa lagu dabiibayaa isbetelka daryeel ee magaalada boosaaso lama oga sababta dhabta ah ee ka dambeysay weerarka ganacsadaha ee mana jiro wax war ah oo maamulka puntland uu ka soo saaray dhacdadan inkastoo goobjoogayaal ay sheegeen in ay halkaa ka baxsadeen raggii falkaa geysta waan gartay faaduma waxaa jiray aan kaa dhex galay waxaa jiray in nabadoon isna taarikhdu markay ahayd shan labaatankii bishan lagu weeraray magaalada weerarkaasina uu keenay inuu u dhinto weerarkii loo geystayoo dadana heybtooda la aqooni ay ay geysteen waxaa la yidhi maanta lagu aasay magaalada boosaaso sandheere allaha u naxariisto nabadoon muuse xaaji faarax shan iyo labaatankii bishan ayay ahayd markii dabley hubaysanay ay rasaas xabadka iyo caloosha kaga dhifteen xilli uu ka soo baxay salaada maqrib lama oga cidda ka dambeysay falka dilka ah ee loo geystay ganacsadaha maamulkuna weli wax warah kama soo saarin in ay gacanta ku dhigeen ciddii ka dambeysay iyo cidda ay la xiriirinayaan inay nabadoonka rasaasta la dhacday waan gartay idaacaddaydii saaka faaduma waxaynu kusii daynay od adiguba ma garanaysaa warkeeda aad noo soo gudbisay in gaadhi xamuula ka yimid dhinaca qandalo usii socday boosaaso jidka loo istaagay oo dadkii saarnaa qaarkood laaftoobay wararkii ugu dambeeyey sandheere sida idaacaddeenna aan ku sheegnay in ka badan toban qof ayaa saaraa gaari nooca xamuulka ah oo siday xabkaha maydiga iyo beeyada kana soo qaaday magaalada qandala una soo jeeday dhinaca boosaaso dalcadda mareegaale oo magaalada qandala qiyaastii u jidha labaatan iyo toddoba kilomitir ayay ahayd halka gaarigan ay ku weerareen rag hubaysan oo wejiyadoodu xiran yihiin waxa ay ku amreen inay banaanka usoo degaan rikaabku waxa ay la baxeen sagaal ka mida rikaabka balse shan ka mida ayaa sandheero baxsatay nasiib wanaag saake waxaa la helay afar ka mida raggaas mid ka midana waa la waayey afarna sida idaacadda aynu ku sheegnay hore ayay u kaxaysteen shan qof oo dadkii gaarigaa saaraa ayaan iminka la ogeyn waxa ay ku sugan yihiin geeri iyo nolol sandheerow dadka deegaanka oo aan la xiriiray deegaanka madlehe oo aan la xiriiray ayaa waxa ay ii sheegeen in ciidamada puntland ee fadhigoodu yahay magaalada qandala inay yimaadeen halkii wax ka dhaceen balse aysan helin dadkii raggii falkaa geystana aysan la macnaha wax iska horimaada uusan dhex marin marka weli waxaa lala yahay shan qof oo kamid ah dadkii gaariga saaraa intii kaleeto qaar afar waxa ay aadeen dhinaca magaalada qandala lix ka midna waxa ay sii wateen safarkoodii oo gaarigii ayay mar aan la xiriira waxay ii sheegeen inay dhinaca magaalada boosaaso usoo socdaan aad ayay u mahadsan tahay faadimo yaasiin jaamac oo u warramaysay maxamed cabdi sandheere